saddex kun saddex boqol iyo toddobaatan iyo shan qoys oo isugu jira beereley xoolo dhaqato iyo dad barakaca oo degan warshadii sonkorta ee isnaybiyaaso iyo tuulooyin hoos yimaada degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa labadii bilood ee ugu dambeysay ka faa'iidaysanaya toddoba ceel oo bilaasha oo dib u hagaajin lagu sameeyey kadib saddex sano oo aan biyo laga dhaansan ceelashan oo saddex ka mid a lagu hagaajiyey bamka ceelka biyaha ka soo saara ayaa afarna la saaray qalabka ilayska cadceedda dabka dhaliya ee soolarka waxaana dhammaantood loo sameeyey haamo biyaha lagu kaydiyo oo midiiba ay qaado shan iyo labaatan fuusto halka xoolodhaqatadana loo sameeyey baraago ay biyaha ka cabbaan sida uu raadiyey erge u sheegay cabdirasaaq barre cali oo ah madaxa maamulka shirkadda power of greed ee barnaamijkan ka shaqaysay cabdirasaaq ayaa sheegay in mashruucan ceelasha lagu hagaajiyey ay maalgelisay hay-adda i m c kadib markii dadka deegaanka ay cabasho u gudbiyeen waxa uuna inoo sheegay lacagta ku baxday dib u hagaajinta ceelasha iyo sida ay uga talagaleen in ay u shaqeeyaan tirada guud waa soddon iyo sagaal kun iyo siddeed boqol oo dollar biyaraadii meesha haanta ayaa loo buuxinay xagaay walba oo jiro solarka waa shaqaynaa solarkan bamka hadda anagu aan ugu xirnay maxay ilayska iyo solarkaba ilays yar oo iftiin intuu helayo waa shuba xoola dhaqatada waxaan uga samaynay haan oo weyn oo biyaha oo keedinayso oo lagu shubaayo bamka uu marka uu kasoo bixiyo ceelka uu ku shubaayo kadib naasooley ay dadku ugu adeegtaan iyo baraag oo xoolaha ay kaga cabaan ayaan u dhisnay dadka degan tuulooyinkan ayaa horay biyaha uga cabi jiray webiga halka ceelal u qodnaana ay qaraar iyo dhanaan noqdeen waxa ayna taasi dhalisay in odayaasha deegaanka ay codsi u diraan hay-adaha ka shaqeeya deegaanka si ceelal loogu dhiso kuwaas oo hadda ay ugu maarmeen biyaha webiga waxaana marka ceelasha la dayactiray kadib dadka la siiyey biyo sifeeye loo yaqaano koloriinka iyadoo ay jiraan guddiyo haween ah oo u xil saaran hagaajinta iyo ka warqabka fayodhowrka biyaha xuseen faarax cali oo ah xoolodhaqato iyo beeraley degan tuulada koonga ee duleedka magaalada jowhar oo qoyskiisu yahay toban qof waxaa hadda u beeran saddex hegtar iyo bar galley iyo digir iyo saddex hegtar oo xoolaha bal masago ugu beeray waxa uuna raadiya erge u sheegay dhibaatooyinka ay ku qabeen ka hor inta aan ceelasha loo samayn ee meesha ugu dhow ee biyaha uu ka doonan jiray ay ahayd keliga masayrow marka hore aad iyo aad ayaan dhibaato u qabnay xagga biyaha waxaan ka doonan jirnay meesha noogu dhow webigay ahayd waxaan ka cabnaa waa iskadu nasayrow inkastay qaali ay nagu ahayd xilliga jiilaalka halkii neef waxaana laga qaadi jiray saddex kun oo shilin soomaali ah xilliyada roobka ay da-aanna qiyaastii kun ilaa iyo kun iyo shan boqolaa noola xisaabin jiray laakiin maanta waxaan helnay ceel aad iyo aad u mac oo fiican oo biyo fiicanna leh oo hay-ad ay noo qoday waxayna ku shaqaysaa cadceed maaha motoor oo shidaal qaadanaya ama sbeer baartis u baahan waxay ku shaqeeyaa solar ceelkaas waa ku nasannay waxaa noola sameeyey weliba si uusan ceelka u hallaabin wasaq aysan u gelin ayaa meel baraag ah noola sameeyey ilaa meesha xoolo dhaqataa joogta waxaa noola sameeyey meelo oo rubaneetooyin oo laga furo bulshooyinkan loo hagaajiyey ceelasha ayaa samaystay guddiyo ka kooban shan iyo toban ilaa iyo laba iyo toban xubnood oo tuuladiiba ceelka gacanta ku haya si ay u dhicin dayacaad ku timaada ceelasha iyadoo hay-addana ay kormeeri doonto maxamuud cismaan oo ah beeraley ku nool tuulada baaroweyne oo jowhar u dhow waxa uu sheegay in kan ay shirkaddan u dayactirtay uu ahaa mid xilligii dowladdii dhexe la qoday islamarkaana ay awood u waayeen inay samaystaan dhib badan ku qabi jiray maxay biyaha qaabkii u heli lahaa joor mar usoo doonto dhibay ahaa jirta waa qaabkii u heli lahaa dhibay ahaa jirta laakiin hadda biyo waxaan haysanaa alxamdulillah waxaa ogaataa horta dadka beeraleyda masaakiin waa sidoodaba dalagaasay ku tiirsan yihiin ma awoodi karno inaan maxay bajaaj soo ijaarino magaalada joor biyo ka qaadno oon meesha geyno ma awoodno saaxul ciyaalaan nahay beeraleyaan nahay dadka beeraleyna waa ogtahay dalaglay ku xelaya inta badan dalga la isku halay karaa hadda kolley joor ma ka jiro maryamo sheekh cabdi erga radio jowhar